walaal daandure waxay qaabka ku dhacan waxa weye ninku sarkaal booliiska buu ahaa dhulkiibaa meel weli dawlad beleed aanu deganayn meeshiiba waxaa lagu yidhi waa loo baahan yahay ka guura adoguba lix sano oo baagamudu ahaa wuxuu yidhi taliya anigu waxaan ku guurana ma haysto baagamuddana waan ahay xoogaa jaanis fiican hala siiyoon ama aan madaxda wax ku warsado ama aan kira ku kuraadsado afar beri gur laguma guuri karee xaguu ku yaalaa gurigaas daaqa waa xeradii daraawiishta saalre waa xamar center haye goormee digniinta la siiyey oo guuritaanka wixii laatankii ramadaan afar beri marka wuxuu yidhi kusaalay taliya kuma guuri karee waqti fiican hala ii qabto jaanis hala ii siiyo waxaas iska dhaafaa lahay shalay baa naloo yimid wuxuu yidhi baaldoos baan marinayaa guriga iyo ilmaha markaas kadib wuxuu waxaa dhacay wuu baxay waxay dhaheen waan dumaynaa dumiyuu dhaa shaqadii kama hor istaagaaye way dacweeyeen xafiiskii waa lagu dacweeyey taliyaha xafiiskii waa laga soo wacay wuu tegey goortuu tegay uu yidhi taliyaha la ii gudbiyana waxay dhaheen qolada xafiiska joogtay berri baa lagu imaanayaa guddi baa loo xil saarayaaye ord gurigaaga ku laabo waayo cidda amarka bixisay in guriga laga guuro waxaa bixiyey taliyaha daraawiishta iyo nin ka hooseeyo xerada maxay ahaa taliyaha xerada ahaa ilaa iyo goorma deganeedeen gurigaas
adiga afar sanaan degana xaafadda wax carruura ma isu leedihiin ha ha maasha allah waan dhaqana meeqa carruura ha dhasheen carruur anuga isaga afar baan u dhalay laba gabdhood ilaa wiil weeye marka qaabkaasay wuxuu jiraan markii oo la yidhi gurigaaga ku laabana falkaana ku xigtoon oo maxay tahi saaka kusoo baraarugni goormuu gurigu kusoo noqday guriga sala galay buu kusoo laabtay waxaa saacadda adiga tobankii saac yuu imaaday oo galabnimo afartii markuu dhiimada waxba dareena ma jirin waan wareyso waxaan ku yidhi war maxaad xog soo heshayoo taliyihii ma la kulantayo mayuu yidhi taliya lama kuline waxaan la kulmay afhayeenkii wuxuu igu yidhi guddi baa loo soo xil saarayaa haddii meesha boos lagaaga heli karna waa lagaa siinaya haddii kaleetana guddigu wuxuu soo saara yaa wax lagu dhaqaaqaya hadii la yidhahda gurigaadi ku laaba laysoo dhahay haye anaa ku celiya waxaan adiga taliyaha booliiska in dhexdiina lamara maba ahaynba hadduu xafiiska fadhiyay inaad sugto oo lagu gudbiyay ahayd waxay igu dhaheen u yidhi waa mashquulsan yahay hadda mana helayside iska laabo gurigaaga ku laabo san saacdaan ka seexanayna saakay labadii saac gooran soo toosnay shaqadii iyo ilmihii wixii kala haweyaan kala agaasimay xeerada dhexdeeda waxaan ka war helnay askartii oo kala ordaysa markaa ihi maxaa dhacayna waxaa la yidhi ninkaagiyo meelaha meeshaan yaalla oo xerada dhexdeeda ah cid kale uma imaanin banaanka loogama imaan cadow kale ma soo gelin meel shabaab soo galay maaha anigu kolay shaksi baan ahay oo maydkii ma kor istaagin laakiin ayagu waxay ku dacwoonayaan isagaa isdilay ayagaa ka mas-uula dhibkii meeshas ka dhacay hadday uur ku geysteen iyo hadday af ku geysteen ba adduun aqrab ayaga wax laga weydiinaya saraakiil baa joogta waardiyeynaysa iyo wardiyaha lahayd sargaal baa heeganka lahaa askar baa joogtay waa xeradii dhexdeeda maydkiisina meeshii baa loogu yima soo geedka ku xiran ayagiina suuqa waxay noo geliyeen sargaal waalan buu ahay awal waala isaga isdilay laakiin aniga ninkaygu ma waalayn yaan lahafrin barbagardana laka fidin xidid xanuunna ma qabin waxna ma aanu qabin ka kolay ciidankaa la weydiinaya ciidanka wixii meesha jooga inbaa ku shaqa leh marka meesha aad ii sheegtay in laga helo maydkiisa xaggee u jirtaa meesha aad degantihiin way noo muuqataa waa meel adiga toban tilaaba noo jirta oo xerada dhexdeeda ah ilaa meeqa sano uu ka tirsanaa ciidanka ciidanka dee buuburkii hadduu markii horena saraakiishii hore u ahaa dawladdii markay jirtay dawladda haddii dhacdana wuu iska joogay oo dadkii dawladda ku dhacdo dalka iska joog u ahaa markii waxaan isguursanay aniga dawladda cabdiqaasim ilaa intaas wuu shaqaynayo dawlad kastoo madaxweyne kastoo imaada hadda intii cabdiqaasim ilaa wixii ka sokaya wuu shaqaynayo ma jiraan ciidan kale oo saasoo kale xerada u degan ha way jiraan ciidankii saraakiil laba saraakiil way guurteen annaga iyo ilmo kale oo sare oo iyagana oo nin sargaal oo dhalay oo hore u dhintay oo oona bisa ku harnay